oo maadsan tahay mardadi mike waa ku furay aniga saddex su-aalood oo issaaran straight forward ayaan ku weydiinayaa ko o n f adiga janisna ma dhaafin baa siaan umalaynayaa laakiin annagu waxaan islahayn markii etoobiya ay burburtay waxaa dhici doona maadaama annaga aan ku taamayno soomaalideenaan koonfurta degan iyo soomaaliya meesha hadeer loo yaqaano calankiina shan gees buu leeyahay ogaadenia waa qorshaha ogaadenia ma ku jira janiskan labaad eritrea waa gooday idinkana inaad soo goodaan nagu soo biirtaan waa first secondly maadaama tababar iyo wadatashi iyo dhaqaalo amxaariya oromaha ku bixinaysaan soomaalida meeshaas degan maxaa loogu bixin waayey si loo midoobo tan saddexaad oo aan rabo waxa weeye waana kugu badanya iga raalli ahaw maadaama haddeertan iskaashigii wixii ay noqdeen oromo iyo amxaara aad iskaashataan axmed ina hebel madaxweynaha gelinka shanaad aniga ma aqaani magaciisa saaxiibkay soomaaliga ah asna uu la tigree uu la shirka yahay markan laba jaanib oo inaan la safarnay oo hadda meeshii hadda haddaanba meel joogayna kanaaba hadeer maan iska joogna camal so uma ekaanayso waana mahadsan tahay hadday su-aalahaygu wax katafaa ku jiraanna ka raalli ahaada dhammaan waana ku salaamaya
bardaadi waad mahadsan tahay horta waxyaalo badan waxaad su-aalahaaga waxaa laga yar dheexan karaa inaadan aada ula sii soconin horta gu-itaanku mar buu macno lahaa haddana waxaa laga yaabaa siyaasadaha adduunka aysa sii bedelhayeen uu macno kala yeesho waagii hore dad baa intay xoog waddankooda ku qabsadaan waan go-onay odhan jiray islamarkaana wax aqoonsada aan waayi jirin hadda laakiin gu-itaanku wuxuu ku imanayaa si sharci ah oo ah baarlamentary iyo dad iyagu intay maamul dhistaan maamulkooda deedna ku codeeya inay go-aan iyaga ayayna markaa ka go-daa cidda ay ku biirayaan iyo sida ay yeelayaan xaqiiqa waddanku waa waddan soomaaliyeed cidaan deginna ma jirto marka horena waan yidhi haddana waan ku celinayaa dadkaa soomaaliyeed su-aashaadu hadday u dhacayso ama o n l f ama qabiil taa taa qalbigaaga ha ka baxdo waddanka dadkaa soomaaliyeed baa iskale iyagaa u tashanhaya hadday xoroobaan gu-itaankooda iyo inay ku biirayaan soomaaliya laakiin taariikhihii hore iyo juqraafi ahaan iyo mabaadi ahaanba soomaali inay midoodo oy soomaali israacdo fikirka ah wuu jiray wuu jiraa mana dhimanin aniguna hadda inaan ka hordega ma doonayo taasi waa xagga gu-itaanka iyo ma nagu soo biiraysaanta horta wax laba jaanib la yidhaahdaa ma jiro waxa weeyaan kililka nimanka jooga kama duwana sida taariikhda adduunyadu ay soo martay hadda jabuuti oo kaleeto maamul baa jiray faransiiska u shaqayn jiray oo nin cali caarif burhaan la yidhahda uu guddoomin jiray waddanku markuu xoroobayna maamulkiisii buu dhistay oo dowladdiisii buu dhistay oo xasan guuleed abtidoon baa madaxweyne ka noqday adduunyada mar walba hadda hadda cid kasta oo goobannimo doona dowladda markaa meesha haysata shicibkaa dad shicibkaa kamida oo ay maamulato iyadoo ay haysata ayaa jira laakiin markay xornimo yimaadaan dadkaasi dadkan xoroobay unbay kamid noqonayaan ciddii ama dembiilaha ama cuqlad qabta ama maamulkii ay u shaqaynhayeen ka hadhi weyne iyagay u taallaa way baxayaan laakiin dadka meesha joogayay waa dadkii xoroobahayay unbay kamid noqonayaan maamulka cusubna kamid unbay noqonayaan marka waxaada laba jaanib la yidhahdaa ma jiraan o n l f waa gobonnimo doon shicibkuna waa dulman yahay oo waa la haystaa dad gumaysiga u shaqeeya oo maamulahoo jijiga joogaana way jiraan marka taas macnaheedu ma aha inay reer ogaadeniya qaybsan yihiin cid kasta oo reer ogaadeniya inay soomaali yihiin oo gobonnimo iyo xornimo u baahan yihiin way ku qanacsan yihiin su-aashii dhexe ee labaad ayaad moodaa inay inaan jeclaan lahaa inaad ku celiso su-aashii midda saddexaad waxay ahayd horta aan kaga faa'iidaysta midaan oo aan dadka soor soomaaliya oo la xirxiro oo jabhaddo la dhibaateeyo no waa ka idinka raaligelinaynaa ma jecelin laakiin wax samaynaayo waa haddeer madaxweynaha gelinka shanaad oo kale aniga haddeer kula hadlaayo lama degno umana dhowin laba boqol oo qof baa waxay ku xiran tahay jigjigo oo meesha aan kasoo jeeda ah ma naqaan waxa noo keenay jigjiga in nageyo markaan taasoo kale weeye waa idinka raaligelinaynaa laakiin ciddii samaysay un baa loo qabanaya su-aashaydu waxay ahayd midnimada maadaama aad kala shaqayseen amxaaro iyo oromo ciidamana u tababaraysaan maxaa diiday soomaalida etoobiya ay sa degan tihiin a ehelka tihiin ay wada maamulka tihiin in ay owel inaad ka shaqayso in la mideeyo ayagoo unity ah hadday waxaan dumayaan ha dumayn ama ha joogaana idinkoo unity ah kadib dadka kale ala hisaabsantaan waa mahadsanta
ha madadi waad mahadsan tahay su-aasha intaana ka jawaabin horta dadkan waan ka xunnahay digil iyo mirifle ama soomaali mxuu ahaa mxuu ahaa koonfur galbeed ee la taxaabtay waana dabka gobolada dhexe laga shidahaya mid lamida un baa la rabaa inaad shidaan oo laydiin tuso in qabiil reer hebel oo aad daris tihiin ay dadkiini taxaabteen waana dababka etoobiya shidayso jeel baa jira la yidhahda jeel ogaadeen oo haweenkii uurka lahaaye ku dhalay carruurtoodii hadda ay dhowr sano jirto sabab ilmaha xataa u jeelka ku dhashay uu xidhan yahay xataa aan cid ka jawaabi kartaa jirin runtii taas waa mid masiibo ahoo dadka wada haysata waana ma aha mid maamulka uu samaynayo ee waa mid siyaasadda etoobiya ee maamulka meesha dhigatay ay isticmaalayso nina intuu soo kaco baydhabo inuu dadka taxaabto kumausa talagalin hadduu yahay nin soomaaliya oo caadi ah taa waa intaas orome iyo amxaaro abaabulkooda iyo dhexgalkoodu waxay ahayd wasiilo aanu u marayno inaanu e b r d f oo soomaali inta ay qabaa'il ka dhigtay hubaysay koonfur galbeedda aad ka dhalatay ay ka mid tahay baydhabo intay ciidamo ku tababartay in ay qabaa'ilka koonfur galbeed dhexdiisu islaayaan kuwa deriska la-ana ay islaayaan oo ugu talagelaysa oo koonfur galbeed dowlad gaara ka dhigaysa ayuunbaa jigjiga iyo qaar meelahaana maamulla ka samaysay oo inay waxa weeyaan marka maamulada soomaalida ahee noocaasa oo etoobiya tuulis u ahoo annagana laynayo oo annagana qaqabanayo oo tan hadda aad lahayd raalli kama nihina ayaanu jawaabteedii bay ahayd inaanu annaguna oromi iyo amxaaro aanu la taxaalufno oo etoobiya inta ay la dirirahayaan ayagii aanu anaguna dhagaabino ama aanu tababarno ama aan iyagii riixno taa macnaheedu ma aha in aan anigu intaan amxaare iyo oromo soo kaxaynayo aan anigu soomaali keenayo ma aha inaan moogahay hadday adisababo tagaan inaan wax walba ka filan karayo ma aha waataan nin horaan uga jawaabay ma aha inaan anigu u seexan hayo ee anigu waxa weeyaan markaa iyada a qodaxda kugu jirta wixii aad iskaga bixin karto un baad iskaga bixin haddaad irbad iskaga bixinayso irbaddu hadhow inay kumudi karto waa suurtagal marka anagu midnimo iyo istraatiijiyad iyo wax qorsho ah oo ka baxsan in e b r d f ama taliska adisababa hadda ka talinaya sidii meesha looga tuuri lahaa lama lihin qowmiyadahan etoobiya waa qowmiyado fara badan dhulkoodii bay joogaan iyaga laftoodan heshiis ahayn oo aan waxay ku heshiis yihiin jirin dareen adag baa laga qabaa sidii su-aalahii hore ee la weydiinayay ka muuqatay anna aan laba qabo in amxaaro ay taariikh madow oo xun ay hore ay lahayd hadday soo noqotona damaacigii uusan ka maran uusan ka marhnayn laakiin inaan adisababa meesha nimanka ka wada turro wax ka badan oo aan leenahay ma jirto aniguna diyaarun baan ahay oo ciidankaygii iyo diyaargarowgaygii haddaan sii wadaa waana ii diyaar wuuna ii joogaa iyagana intaan meesha ku sugo adigu adisababa soo qabso oo kaalay ii tali anigu melihi